ku soo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaad waliba waxaad ku dhegaysataan heesaha aad jeceshihiin ee aannu idinka soo xullo heesaha faraha badan ee ay fanaaniinta soomaalida ay qaadaan hase haatee heesaha dib aan u dhigaynaa oo waraaqaha aanu ku bilowno sida caadigeenoo ah ibraahino maadaa soo qabta mise aniga aan kaa horreeya warqadda ugu horreysa waxa ay naga soo gaartay hooyo siciide ibraahim iyo maxamuud nagey guurow iyo waxay yidhaahdeen cadday ibraahim iyo sokorey isaaq iyo raxma nagaay guurow iyo zaynab nagaay guurow iyo eeda saliima iyo eeda bishaara macalin iyo suleekha nagaay guurow iyo nafiisa nagaay guurow iyo faatimo nagaay guurow iyo marya nagaay guurow iyo abshirey nagaay guurow iyo makaay nagaay guurow iyo waxay yidhahdeen ibraahim kerow aadan iyo cabdulaahi nagaay iyo cabdirashiid nagaay iyo cabdicasiis nagaay iyo ibraahim isaaq abshirow iyo xaawo isaaq iyo xabiibo nuur iyo faadumo nuur dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan soomaaliya kenya ethoobiya iyo sacuudi arabiya waxayna taaniyad kale iyo laaba u dirayaan nuur nagaay guurow iyo sawdo yuusuf oo arooskooda uu ka dhacay bay yidhahdeen bardaale waxaana ay leeyihiin arooskiina waxaana ay bada kaga baran inaad noqotaan kuwa isku waara ubad kheyr qabna oo iba kala siiyo aamiin anigana amiinta kalan ku daraya warqadan waa warqad aad u gaaban waxaana ay ka timid waxaa lagu soo bilaabay magacaygu waa cawil cumar cabdi buu yidhi waxaana ku noolahay buu yidhi magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool marka hore buu yidhi waxaan salaamayaa dhammaan shaqaalaha sharafta leh ee laanta afka soomaaliga v o a waanu kaa guddoonnay marka xiga buu yidhi waxaana salaamayaa oo halkan aan salaan uga gudbinayaa hooyaday buu yidhi maryan cabdi faarax iyo aabbahay buu yidhi cumar cabdi qayliye oo ku nool buu yidhi koonfurta soomaaliya waxaan filayaa cawil inay ku dhegaysanayaan salaantaasi aad hooye iyo aabe oo aad kala fog tihiin aad hawada u marisay dhinacii heesaha cashoy baddu inay madowdahay biyo tahay ma moogta codka macaan ee aan laga daalin fanaanka axmed cali cigaal aan markanna ku nasana saasaad malaha ula jeeda ibraahino saas waaye
baddu inay madowdahay biyo tahay ma moogtahay odhariba caashaaqu batalaale inuu dhiigu cakuye lasoo booqdu moogtahay tahay ma moogtahay bodhariba caashaaqu batalaale inuu dhiigu lasoo booqdu moogtahay dabaas bartamaha habeenkee ana inaan riyadabaas bartamaha habeenkee barkimada ku moodon beer ka saaro moogtaa berka saaraye adan auga adan auga adan auga adan auga beerka saara sida banjoog cawr baadiyoobay moogtahay badankayga waayan kalgacayl bariinseeday cakuye inuu buuxo moogtahay inan sida banjoog cawo baadiyoobay moogtahay badankayga waayahan kalgacayl bariinseeday inuu buuxo moogtahay inta soo baraarugo inan baa lahaygiyo inta soo baraarugo inan baa lahaygiyo kabaaro gogoshon Boolyoobe, waa tahay intaasaan ku dhaafno codka macaan ee fanaanka axmed cali cigaal iyo heestii batalaale dhinaca waraaqaha markana ibraahino waba kuu soo taagaya anaa warqadan quruxda badanaa gacanta ku hayo dhegeystayaasha u akhrinaya iyo gaar ahaan dhegeystayaasha soo dirsaday waxay ka timid cabdi cali daahir isaaq cali daahir cabdisalaan cali daahir iyo khadiijo cali daahir iyo caruurteeda abti maxamed ibraahim cabdi xaaskiisa iyo caruurtiisa abti faysal ibraahim cabdi abti cabdiraxmaan ibraahim cabdi iyo hooyo sacdiyo ibraahim cabdi iyo hooyo nuunaay cabdi cismaan iyo caruurteeda iyo dhurre yare daahir abi cali daahir nuur iyo abi ibraahim cabdiraxmaan iyo bashiir macalin xuseen iyo maxamed macalin aadan iyo aadan macalin aadan iyo musdhaf maxamed ibraahim iyo yuusuf maxamed isaaq oo loo yaqaano seko malaha waa seko five aan maqli jiray seko five saacaddii laga keeni jiray sacuudiga
ilaa iyo hadda waxay tahay saacadaha safka hore ku jiray aadka loo qaatay waa tahay iyo cali sagaaro cusmaan iyo xuseen ibraahim daahir iyo maxamed cabdiraxmaan cabdi cusmaan dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa layidhi magaalooyinka garowe muqdisho boosaaso baydhabo iyo bardaale waxaanay tahaniyad dhalasho u dirayaan abenuur cali daahir iyo hooyo sacdiyo ibraahim cabdi oo uu lagu dhashay degmada bardaale taariikhdu markay ahayd saddex iyo tobankii bishan aynu ku jirnay february ee sanadkan laba kun afar iyo tobanka wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi cabdulaahi nuur cali daahir waxaana leenahay bay yidhaahdeen ilaahay ha ka dhigo kii diintiisa dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca annaguna waxaan leenahay aamiin caasha dhambaalkana waxau naga soo gaaray hooyo abbaay xaaji nuunow iyo aabe ronow buule iyo ustaad cabdiraxmaan axmed cawil ustaad mubaarag saney maxamed shugran iyo waxay yidhahdeen iisho maxamed xaaji iyo nuuriyo xaaji nuunow iyo awowe mursal macalin iyo ayeeyo orow cabdi xuseen iyo ugu dambaysta jaabir ronow dhammaantoodna waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo kenya waxayna taaniyad iyo heestanba jecel yihiin inay gaarsiiyaan maxamed ronow buule iyo waxay yidhahdeen marwo nimco xaaji xasan oo wiil ugu dhashay deegaanka dhadhaab gobolka waqooyi bari ee kenya waxaana ay leeyihiin wiilkaasi allah ka dhigay kii soo barbaara oo waalidkiis anfaca aamin ayaa leenahay anaa aamiinta kale aan ku daraya waraaqaha ma sii wadnaa ibraahino masees baan soo qabanaa warqadanna waxay naga soo gaartay hooyo safiya maxamed cibaad iyo aabe abuukar cumar wehliye iyo cusmaan cumar wehliye iyo xaaskiisa iyo xabiibo cumar wehliye iyo odageeda iyo caruurtooda caasho cumar wehliye iyo caruurteeda iyo cali cumar wehliye iyo xaaskiisa shamso baadiyow iyo caruurtooda zahro cumar wehliye dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan dunida dacaladeeda waxaanay jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan boqoradda saara abuukar cumar wehliye iyo boqorka axmed cabdixaliim oo dhowaanta ku aqalgalay magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara ee banow ubad qayrqaba kala siiya aamin ayaa leenahay noo soo qaba caasho dhinacii heesaha baljaleec dhinacaagaan u reexaya ibraahino bal dhinacaaga gacanta noo dar farxiyo fiiska iyo cayduruus haliyey heestii xaqdhoof nabtaan kugu xidhay markaan ku xusho kolkaan ku xasuusta waan ku xusaa
cadaa ku xudumay qalbiga xiisaha
markaan ku xusho kolkaan ku xasuusta waan ku xusaa
caddaa ku xudumay qalbiga xiisaha laabtana ku xukumay xurmayn joogta ah
adaiga xiga intii i xigto iskiyo adiga xoraysta tashkii
xaqaaga guto xilkaaga gartee jacaylka xalkiis xaq dhowrka kaye
adiga iga xiga intii i xigto iskiyo adiga xoraysta tashkii
uu xaqaaga guto xilkaaga gartee jacaylka xalkiis xaq dhowrka kaye
xumaanba dartay xubniga ka jiro sidahan kugu xiiso igu xidhnay
adaa igu xeeray dareeni xuley sidaan kugu xiiso iigu xidhnow
xumaanba dartay xubniga ka jiro sidaan kugu xiiso igu xidhnay
adigaa igu xeeray dareeni intaas haddaan kaga gudubno codadkii farxii fiski iyo cabdulus haryey dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray xuseen xasan saalax oo ku magac dheer xuseeni iyo jacfar maxamed xasan kaskey iyo aadan cabdalla maxamed iyo maxamed xasan saalax iyo cabdi xasan saalax iyo cabdi maxamed xasan bashaq iyo waxay yidhahdeen aadan yare haajur iyo maxamuud maxamed ibraahim iyo waxay yidhahdeen muslimo aadan isaaq iyo abshir isgowe deerow isaaq iyo cabdiqaadir sheekh abuukar waxay dhammaantood kala joogaan maraykanka masar iyo soomaaliya waxayna hambalyo iyo bogaadaba jecelyihiin inay gaarsiiyaan maxamuud xasan saalax iyo xaawo cabdi saalax oo wiil ugu dhashay degmada tayeglow bakool waxaana wiilkaasi loo bixiyey yidhaahdeen xasan maxamuud waxaana ay leeyihiin soo barbaar oo noqo kii anfaca dalkiisa diintiisa iyo dadkiisa aamina ayaana naguna leenahay anna aamin ayaan raacinayaa waxaa halkan hambalyo meher aan uga diraynaa baa layidhi annaga oo kale ah siciid cismaan dheere saalax cismaan dheere sheekh cismaan dheere muuminah cismaan dheere iyo seynab cismaan dheere iyo abshir siciid axmed injineer siyaad cali yuusuf axmed cabdiraxmaan fu'aad ismaaciil nasre ismaaciil cabdulaahi baa layidhi cabdiraxmaan maxamed iyo siciid axmed qali macase iyo axmed qali macase iyo firdowsa cabdilaahi faarax iyo khatra jaamac ciise dhammaan dadkani waxay hambaliyo meher hawada u marinayaan mudane baa layidhi siciid maxamuud cismaan oo loo yaqaano siciid lambo iyo marwo baa layidhi xafsa barre cumar meherkooda waxauu ka dhacay magaalada boosaaso labaatankii bishan february ee sanadka laba kun afar iyo tobanka gaar ahaan wuxuu ka dhacay baa layidhi hoteelka la yidhaahdo jubba central boosaaso guurkiina bay leeyihiin guur khayr leh rabbi ha ka dhigo annaguna aamiin ayaan ugu daraynaa dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray maamo xaliimo xaaji yabarow iyo odageeda iyo carruurtooda nuurto xaaji yabarow iyo carruurteeda iyo shukri baadiyow iyo odageeda iyo carruurtooda iyo mulki baadiyow iyo odageeda iyo carruurtooda xaliimo baadiyow iyo odageeda iyo carruurtooda iyo safiyo baadiyow iyo odageeda iyo carruurtooda iyo ugu dambaysta khadiijo cumar wehliye iyo carruurteeda dadkaasi oo meelo kala duwan oo dunida ku nool ayaa waxa ay jecel yihiin inay tahaniyad gaarsiiyaan iyo heestanba boqoradda saare abuukar cumar wehliye iyo waxay yidhahdeen boqorka axmed cabdixaliim oo dhowaantan ku aqalgalay magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin ubad kheyr qaba inuu eebbeeda kala siiyo ayaan eebbeeda kaga baryaynaa iyo inaad farxad iyo reynreyn baad arooskiina kala kulantaan waa hagaag ibraahino warqadanna waxay naga soo gaartay ayay faadumo jaamac ciise ayayo caasho cali jaamac hooyo xaliimo sheekh abukar hooyo jamiilo maxamuud xirsi hooyo farxiyo cabdi jaamac awowe yuusuf cali jaamac abe maxamuud cabdi cali xaaskiisa iyo caruurtiisa abe cabdirasaaq yuusuf cali xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdulaahi yuusuf maxamed iyo cali yuusuf maxamed iyo dhammaan ilmo yuusuf cali jaamac iyo ilmo cabdiraxmaan jaamac oo dal iyo dibadba kala jooga waxay tahaniyada dhalasho halkan uga dirayaan abe cali maxamed jaamac iyo hooyo yaasmiin maxamuud xirsi oo wiil ugu dhashay lixdii bishaanu kasoo gudubnay ee februari magaalada luban ee wadanka belgium waxaana wiilkaasi yar loo bixiyey baa la yiri ciise cali maxamed jaamac waxaana leenahay bay yidhaahdeen ciise yar soo barbaaroo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waxaa tahniya taa la mid ah u diraya agaasimaha idaacadda s b c maxamed deeqa cabdalla cabdulqaadir iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa farsamo yaqaana khaalid maxamuud cabdiraxmaan iyo sidoo kale siciid cabdilaahi jaamac oo loo yaqaano booxal waa siciid cabdilaahi jaamac booxaal iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa weriye maxamed cali iimaan xaaskiisa iyo carruurtiisa dhammaan waa weriyaal asxaabtana soo hartay waxaa ka mid a maxamed cabdi maxamed lakiman maxamuud cabdi siciid fantastic maxamed siciid yuusuf faysal khaliif barre dhammaantood waa weriyaal waxaa kaloo ku jira maxamuud cabdulaahi faarax iyo samiiro cabdiraxmaan cabdulle iyo naciimo siciid cali waa naciimo degan iyo ugu dambayntii weriye deeqo cabdinuur deeqasona iyo cawil axmed salaad iyo kaydsane cabdirashiid iyo dhammaan wariyaasha kale ee gobolada warbaahinta s b c u jooga baa layidhi waxay halkan tahaniyad dhalasho uga dirayaan sidaan horeba carabka ku dhuftay aabe cali maxamed jaamac iyo hooyo yaasmiin maxamuud xirse oo wiil ugu dhashay lixdii bishii februari aanu kasoo gudubnay magaalada luban ee wadanka belgium waxaana wiilkaasi yar loo bixiyey ciise cali maxamed jaamac waxaana leenahay bay yidhahdeen ciise yar uu soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca annaguna waxaanu leenahay aamiin dhankii heesaha caasho markaan sidan u baxsamaysid inaa hees soo qabato waay waa tahay ma macaatay sheekadu waa tahay ma macaatay sheekadu alla heesamiyaa waa hees way dhaaftay sama maxamed mooge iyo magool
dhambaalka nacaasho waxaa lagu bilaabay waxaan salaamaynaa dhammaan daadiyaasha barnaamijka iyo shaqaalaha v o a salaantaasi kadib waxaan kalnahaba yidhahdeen injineer borow iyo qaasin siyaad iyo xaaskiisa markabo maxamed iyo cali baaruud iyo weriye maxamed baaruud iyo maxamed rooble iyo baadiye cabdi rooble iyo aamino maxamed iyo katro qaali iyo waxay yidhahdeen faadumo siyaad iyo nuur warsame iyo balaag dhagaxley iyo salaad guurdoon iyo waxay yidhahdeen dhammaanna waxay jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan basro nuur faarax iyo xuseen cabdi rooble oo arooskooda uu ka dhacay dhagaxley gaar ahaanna waxay yidhahdeen buulo yaanyo waxaana ay leeyihiin ducada xaggina la waayo caashahaye waa tahay waxaan leenahay ilaahay ha idinka dhigo kuwii isku waara ubad kheyr qaban rabbi uu kala siiyo buulo yaanyo markaan waxaa xasustay dalac bilaash iyo dalac bilaash alaabalaabte waxaaba ku arkay qof baa igulahaa ee, maanta markaan aroorti soo toosay waxaan ku arkay qof iisoo qora dhahaay waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan saaka kusoo quraacday dalac bilaash markaasaan oo dalac bilaash yaa loogu booteynaya ayo meel walbay taallaaye haye waa tahay idankii idankiiyo dalac bilaash idma kale dhexgeli karee waa taa oo bisbaas yar lagu daray ibraahim warqadanaan markaan gacanta ku soo dhigay waa warqad aad iiga qoslisiisay mataqaanaa halka meel meel yar oo ku jirta aad iiga qoslisiisay waa waraaq tahaniyada from axmed maxamed baa la yiri xilligii lasoo diray wixii oo dhan baa ku qoran warqadda marka ciwaanka marka la siiyey waxaa la yidhi ciwaanka la siiyey waa hambalyo aqalgal laakiin halka iga qoslisay mataqaanaa importance waa lasoo qoray markaasaa la yidhi hi waa yaan la dhayalsanin waa tahay waa watan gacanta lagu hayo waxay ka timid aabe axmed maxamed axmed sarxaan buu ku magac dheer yahay waxa uu joogaa adis ababa waddanka etoobiya iyo hooyo maryame maxamed daahir maryan cadey waxay joogtaa baa layidhi xamar cadey iyadana iyo sidoo kale amaal axmed maxamed iyo duqeeda axmed cali ugaas waxa uu ku magac dheer yahay ugaaska iyo ilmahooda kamaal iyo nawaal waxay joogaan baa layidhi bristol waddanka britain sidoo kale waxaa warqadan ku jira ikraan axmed maxamed waxay joogtaa baa layidhi helsinka finland iyo bahja axmed maxamed waxay joogtaa xamar iyo sidoo kale injineer kamaal axmed maxamed iyo xaaskiisa sacdiye cumar waxa ay ku sugan yihiin baa layidhi iyaguna waddanka finland iyo sidoo kale doctor cabdulmuncim axmed maxamed waxa uu joogaa waddanka suudaan iyo sidoo kale injineer mukhtaar axmed maxamed xamaraawi isna wuxuu joogaa baa layidhi bakistan qof waliba toos baa loo soo raaciyay malaa dadkii araajida qori jira warqadan soo qoray iyo sidoo kale injineer mustafa axmed maxamed waxa uu joogaa xamar iyo maxamed axmed waxa uu joogaa adis ababa iyo sidoo kale cabdulaahi axmed maxamed waxa uu joogaa xamar dhammaanteen bay yidhahdeen waxaan hambalyo iyo bogaadin u diraynaa arooska waa la yidhi waa aroosadda nasteexo cabdi salaad xaaji cilmi iyo sidoo kale arooska baa la yidhi cali nuur cali waa sagaal iyo tobankii bisha february ee sanadkan laba kun afar iyo tobanka ayay ku aqalgaleen xaafadda siinaai ee degmada boondheere ee magaalada muqdisho wow tilmaanta waxaad moodaaba sida waddada lii dhex qaadiyaan ka helay waa tahay waxay leeyihiin caasho iyo ibraahim ducada waa xaggiina marka arooskan dhex maray nasteexo cabdi salaad xaaji cilmi iyo arooska cali nuur cali oo sagaal iyo tobankii bishii february dhacay waa ibraahim uu ducada leeyahay arooskiina waxaan eebe ugu baraynaa inaad kala kulantaan bashbashi barwaaqo iyo nolol raaxo badan waa tahay aniguna aaminayaan raacileena ibraahim warqadan weliba een, markii hore waxaa la yidhi importance high baa lasoo yidhi moogtahay xagga dambena waxaa laga soo raaciyay fadlan ugu yaraan laba jeer noo sii daaya hambalyadan waa dhammaadsantihiin maxaa ka dhilay marka dambena waxaa kusoo xigta ugu yaraan shan jeer noo sii daaya ma laga dhammaanaya baa leedahay waa tahay waktigaana xukumaad waktiga noo saamaxo waan fiirin doonaa mar kale dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo xaliime axmed dhaqane iyo ubax xasan cadde iyo saygeeda cabdulatiif cabdulaahi xaaji cusmaan xasan cadde iyo marwadiisa kowsara axmed sheekh iyo safiyaah cabdulaahi xaaji iyo xamdi ibraahim xaaji iyo saygeeda xuseen xaaji cabdisamed ayuub cabdilatiif cabdulaahi iyo maryamo cabdilatiif cabdulaahi xaaji iyo waxay yidhahdeen caaliye cabdilatiif xaaji iyo xamdi raage iyo anfac raage dadkaasi oo magacyadooda aan lasoo koobi karin ayaa waxay jecel yihiin in ay salaan iyo tahniyadba ay u diraan maxamuud xasan cadde iyo waxay yidhahdeen marwadiisa aamine cabdulaahi weylac oo wiil ugu dhashay xaafadda stellenbosh ee magaalada cape town ee dalka south africa wiilkaasna waxaa loo bixiyay yidhaahdeen suheyb ducadana xaggina la waayo waxaan leenahay allah ka dhiga kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisa iyo waalidkiiba anfaca aamin aniguna aaminayaan raacinaya ibraahim bal aad si saraaxad loo nasatida heesta noo raaci heestan caashoy waxaan u malaynayaa inaadba ku jiri jirta gabdhihii wax ka boodi jira waa ma hees lagu baboodaya heelay hibilow wayaabaale marka waa wayaabe heelay waa wayaabaale gobley shimbirti markaa
waxaa ku luqaynaysaa fanaanada codka macaan maryan sheekh nuur maryan run
saxan saxda roobkaan sannadada sugaya sankayga saarano isoo carfayse Waa saxan saxda roobkaan sabanada sugaya sankayga saarano isoo carfayse nafta samara geliyo wadaan kuusasabaya nafta samara geliyo wadaan kuusasabaya sadriga iyo laabtan salaan kaaga soo diray sadriga iyo laabtan salaan kaaga soo diray nafta samara geliyo wadaan kuusasabaya nafta samara geliyo wadaan kuusasabaya sadriga iyo laabtan salaan kaaga soo diray sadriga iyo laabtan salaan kaaga soo diray saanadahan adiga adan ku sugayon ku saadaalinaye adan ku sugayon ku saadaalinaye ahelay hibiinu yaabole helay hibiinu yaabole awayaaba helay yaabole yaaba helay yaabole asaddex walxaato ku taalsiinka adoo sidaan soo dhaweyhaaya sadkii jacaylku sidii siiya kii jacaylku sidii siiya ee adoo sidaan soo dhaweyhaaya adoo sidaan soo dhaweyhaaya samirkiiyo dulqaadkii sidii siiya samirkiiyo dulqaadkii sidii siiya adoo sidaan soo dhaweyhaaya adoo sidaan soo dhaweyhaaya samihiyo wanaagoo sidii siiya samihiyo wanaagoo sidii siiya ee adoo sidaan soo dhaweyhaaya adoo sidaan soo dhaweyhaaya ahelay hibiilo wayaabole helay hibiilo wayaabole wayaaba helay wayaabole wayaaba helay wayaabole jubka jubka jubka jubka jubka aasaa ka soo guray ubaxyadan ku siin laa ugu soocay mida badana sidii aad jeclayde aasaa ka soo guray ubaxyadan ku siin laa ugu soocay mida badana sidii aad jeclayde Saca badan ku sidaayo, wadan kula sugaya. Saca badan ku sidaayo, wadan kula sugaya. Sadriga iyo waxaan maqli jiray halkaa diga daydayda iyo halkaan dega kala durka ibraahim oo meelaha diga raaraadiso armaanan jirin haye cayaarahaas iyo xilligaas la boodi jiray ha, waxaa laga yaabaa inaad meel fog ii fiirinayso iyo xilligii malaha een, timaha guudkaad lahayd iyo kabaha soo kalka inaad meelaha marmari jiray laakiin caasho gablay shimbirta hadda lafteeda la cayaaraa soo bogid ciyaarahan iddaha iyo dhaqanka inkastoo mar hore la bilaabay weli haddana iyaga unbaa socda weli waa socdaan laakiin waa marka jiil walba waa la qabsadaa jiil walba waa la qabsadaa waa aragtay hadda waxaad arkaysaa dhallinyaro aad u daayar oo dhaanto heesaa qaadaya haa laakiin cayaarihii way- way dabar go-een kuma lihi laakiin laakiin waa marka ciddii haleesha dhaanta la soo ma yidhaahdo laakiin markii dhaanto la yidhaahdo waxaa leedahay dhaanto ma dhaantadii waagina cayaari jirahaa haddana wiilal yararoo waxaad arkaysaa iyo gabdho yaryaroo ku heesaayo oo cayaaraayo oo dharka hidaha dhaqanka xirano marka dhaqankeenna iyo iyo iyo hidaheenna markas saas ayuu u jiraayaa jiil walbana saas uu soo gaaraya ha laakiin malkan ka hadla waxay ahayd waa cidda waktiga uu ku simo sooma taas waa gooni waa tahay waa tahay dhinacii waraaqaha mar kalena anba qaadnay warqadan waxa ay ka timid dhammaan waxaan salaamayaa baa la yidhi shaqaalaha v o a gaar ahaan baa la yidhi caashe ibraahim aadan caashe cuudi iyo ibraahim xasan garabey daandure waaw aad bay u mahadsan yihiin dadka fiisona ka iloobi adaa ku darsaday waa tahay marka xiga baa la yidhi wax annagoo kale ah hooyo sahra xaaji fagaase iyo ifraax axmed awjaamac iyo khatre axmed awjaamac aasiya axmed awjaamac iyo saynab axmed awjaamac iyo amaal axmed awjaamac amran axmed awjaamac dhammaan ilmo axmed awjaamac iyo hooyadood oo kala jooga baa la yidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambalyo iyo duco u dirayaan hee meherka madar maxamed madar iyo xayaad cabdiraxmaan xaaji oo waa la yidhi bishu markay ahayd laba iyo labaatankii february sanadka laba kun afar iyo tobanka meherkooda uu ka dhacay magaalada london ee xarunta waddanka britain waxaan leenahay bay yidhaahdeen gacal iyo sokeeyaba guurkiina lagu farax isku waara aqalgalkiinana ku gaara bay leeyihiin bashbash iyo barwaaqo annaguna aamiinta iyo aqbalka baan ku darayna dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray faaqr jaamac xaaji iyo odageeda maxamuud iyo waxa ay yidhaahdeen yunis qadar jaamac iyo xaaskiisa iyo cusmaan idriis nuur iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo dhammaanba reer idriis nuur oo kale ah ibraahim iyo xaaskiisa carruurtiisa iyo cabdirashiid iyo xaaskiisa carruurtiisa iyo xuseen idriis iyo dhammaanba reer jaamac xaaji ibraahim xaaji cabdalla waxayna hambalyo gaarsiinayaan ifraax xuseen xaaji cabdalla iyo aweys maxamed cusmaan oo ka dhacay magaalada san diego arooskooda waxaana ay leeyihiin guurkiina guurnagii wiil iyo caano gabar iyo caana ayaana bidaka ka barayna annaguna aamiin ayaan raacinaynaa ibraahim oo inkasta oo waraaqo fara badanna ayna soo gaareen dhegeystayaasha qaarna sida warqadii high importance lagu soo qoray een ay naga codsadeen in dhowr goor loogu celiyo haddana waqtiga ayaan noo saamixin hase haatee toddobaadka soo socda ayaan wixii waraaqana ka tagnay iyo kuwii kalena laga soo dalbaday inaan ku celinaba aan dhegeystayaasha bal dib mar kale u eegi doona hase haatee bal heesta ugu dambaysa ee barnaamijka ma hadday jaq kugu tahay ood jabkaa is aragteen caasha marka lagu yidhaha ma hadday jaq kugu tahay waa waa isku digashaa la yidhahdaa taasi yaa taasi waa isku digasho isku digashadan waa laga fiican yahay ibraahim waa heesta ugu dambaysana malaynaya barnaamijka aan kusoo xirayno aad iyo aad barnaamijkeenana intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa intaan mar kale kulmayno toddobaadka dambe waa barnaamijkan hambalyada iyo salaamaha waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabad gelyo
Yeah. Mahadad, mahadad, mahadad